dowladda soomaaliya ayaa maanta heshiis la gashay shirkadda som oil and gas exploration ee dalka britain laga leeyahay heshiiska waxa uu ogolaanayaa shirikaddan inay ka sahmiso soomaaliya in saliidi ku jirto soona ururiso xog ku saabsan jiritaanka shidaal si ay qeyb uga qaadato horumarka la doonayo in laga gaaro dhinaca tamarta shirikado badan oo hesheeya ayaa sanooyinkii dhowaa aad u danaynayay inay soomaaliya shidaal ka baaraan iyagoo heshiisyo la galaya maamulo kala duwan oo soomaaliya ka jira dhanka arrimaha sharciyada ee heshiiskan ayaan ka wareystay doctor cabdikariim maxamed axmed soomaali loo yaqaano oo ah qabiir arrimaha sharciga oo degan magaalada london waxaan ugu horreyn weydiiyey ahmiyadda heshiiskan u leeyahay dibudhiska soomaaliya wax wanaagsan waaye oo shacbiga soomaaliyeed u wanaagsan waaye arrin arrin aada iyo aada mataqaanaa u fiican waaye sida aniga ay igu muuqato ama qof kasta oo soomaaliya ay igu muuqato heshiiskan muxuu ka tali karaa bay kula tahay kobcinta dhaqaalaha soomaaliya iyo dhinaca kale xiriirka britain iyo soomaaliya ay leeyihiin soomaaliya waa ogtaho mataqaanaa dhibaato badanaa jirta oo xagga gaaja gaajada xaggeeda ah oo caafimaad daro ah oo abaara oo macluula haddii maanta kheyraadkii dabiiciga lasoo saaro waa wax wanaagsan waay heshiiskaasi marka waxaan u arkaynaa waxaan u arkaa aniga inuu mid wanaagsan yahay xiriirka britain soomaaliya ay leeyihiin wuxuu wax weynuu ka tarayaa maxaa yeelay heshiis noociisa ah oo waa wax loo baahan yahay waaye mideeda kalena waxaa waxaa dhici doonta inay xiriiro kale ay yeeshaan ay heshiisyo kale iyo arrimo kale ay dowladda federaalk ay la feexato haddii aan heshiis la galnay marka britain macnaheedu waxa waaye wax isweydaarsi baa jira waxbay isweydaarsanayaan labada wadan oo mataqaana xiriirkooda waa sii wanaagsanaanaya marka arrimahaas oo kale ay ay ay ay heshiis ay heshiis ku galaan markaan ka fiirin dhinaca dastuurka soomaaliya yaa leh bay kula tahay awoodda gelista heshiisyada noocana ee dhinaca soo saarista kheyraadka dalka marka arrimaha dastuurka horta wuxuu ka hadlaa sideeda wuxuu ka hadlaya awoodda xagga awoodda qeybsiga markuu ka hadlaayo qodobka konton iyo afaraad waxa uu leeyahay awood qeybsiga siyaasadeed iyo dhaqaale waxaa ka wada xaajoonaya mataqaana xukuumadda federaalka iyo dowlada dowladda kamid noqonaysa dowladaha federaalka marka laga reebo ayuu leeyahay maogtahay marka laga reebo arrimaha dibadda difaaca qaranka jinsiyada iyo socdaalka iyo siyaasadda lacagta marka halkan waxaa nooga cad arrimaha dibadda marka la yidhaha heshiis waxaa siixaya oo mataqaanaa loo ogol yahay markaas waxa weye dowladda federaalka ah weye laakiin meel kalena wuxuu leeyahay dastuurka markuu ka hadlayo kheyraadka dabiiciga ah macnaha habka loo qaybsanayo midna waxa weeye awoodda ayaa u leh oo oo awooddaasi geli kara oo oo dastuurka uu ogol yahay marka dastuurka arrimaha dibadda markay naqato waxa uu ogol yahay dowladda federaalka uu ogol yahay inkastoo uu leeyahay haddana qodob kale oo ah qodobka konton iyo saddexaad wuxuu leeyahy wadaxaajoodka caalamiga ah waa in mataqaanaa la qadiri iyadoo la qadirinayo nuxurka iskaashi waa in lagu shaqeynayo xukuumadda federaalka waa inay dowladda goboleedyada kala tashataa wadaxaajoodyada la xiriira kaalmada dibadda ganacsiga xadiyada ama arrimaha muhiimka ee la xiriira heshiisyada caalamiga arrinta kale waa tanqeybsiga tanqeybsigana wuxuu leeyahay qodobka mataqaana isagana saas oo kale oo ka hadlaya kheyraadka dabiiciga kheyraadka dabiiciga markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay waa in kheyraadka dabiiciga waxaa ka wada hadli doona marka qeybsiga laga hadlayo waxaa ka wada hadli doona dowladda federaalka iyo dowladaha ka tirsan dowladda federaalka waa gartay waxaa jiray heshiisyo dowladii dhexe ee hore ee maxamed siyaad barre ay la gashay shirikado shidaal oo iyagoo qabyo ah uu dagaalka sokeeyo ku qarxay marka sidee laysu waafajin karaa bay kula tahay heshiisyadaasi hore iyo kuwan cusub ee hadda la gelayo markaan dib u fiirino arrimihii hore u dhacay wadamada wadamadeen oo kale ah oo dagaalada sokeeya ay ka dhacayn oo heshiisya noocaas oo kale ay hore u jireen si sida sharciga horta waxa weye dowla dowladihii horey annaga dowladdii siyaad bare markay jirtay waxay ahayd dowladda la aqoonsanaa ee jirtay ba ahayd heshiisyadii ay gashayna qaanuuniyan markaan u hadalno waxa weeye xataa dowladda kale timaada way qasbaysaa marka horey horeyna way u dhacday marka arimo kale ay dhacaan oo dowlad kale markay timaado oo ay la gasho iyagu waxaa u banaan sxab caalami ah inay u dacwoodaan markay dacwoodaanna waxaa dhacda ma inta badan mataqaana dhacda in iyaga loo xukmiyo oo oo mataqaanaa la siiyo loo celiyo ayaa dhacdo laakiin waxaa ka heshiin kara markaasi kii gadaal ka gashay iyo taasna waa ka heshiin karaan haddii ay doonaan laakiin dowladda siyaad bare wixii ay la gashay dastuurka naftarkiisaaba dhahayaba dastuurkan hadda ay la sameeyey qodobka hadda aan uma xasuusto qodobkii laakiin wuxuu leeyahay heshiisyadii hore u jiray mataqaana waajibaad gooni ah annaga na saaraya waa ogolnahay ayaa ku dhigan dastuurkay ku dhigan tahay naftirkeeda marka waxa weye caalami waaye macnaha markii dawlad la aqoonsan yahay ee hore u jirtay wadankii haddii saas oo kale sida annaga nagu dhacdo kale dhacdo dawlad kale ay timaado dawladii hore la aqoonsanaa heshiisyadii ay gashay caalami ahaan annaga naftirkeena dawlad ahaan waana waa qasab bay nagu tahay doctor cabdikariin maxamed axmed ugu dambeyntii dabcan waxaa laga yaabaa in heshiiskan sahminta shidaalka uu saameynayo xeebaha soomaaliya waxaana jiray muran dhinaca xuduudaha badda ee soomaaliya iyo kenya ka taagnaa marka ma kula tahay in arrintan ay soo nooleyn karto mar kale xiisadahaasi xuduudda badda ee soomaaliya kenya ka jiray sideeda horta marka qaanuuniyan loo hadlo xiisadahaasi baarlamaankii hore ee jiray waktii mataqaanaa uu diiday go-aankii ka soo baxay heshiiskii waagii mataqaana cabdirashiid joogay ra-isul wasaaraha uu ahaa waktii baarlamaanka uu diiday marka hadda waxaa macquul ah arrimahan markay dhacaan dawladda kenya danteeda fiirsanaysaa annaguna danteena waa inaan fiirsanaa marka an ma isdhahayo mataqaana wax problema oo hadda oo mataqana labada dawladood ay sheegeenna hadda ma jiraan oo xiriirkeena waa fiican yahay ayay labadu leeyihiin laakiin wax walba waa macquul wax walba waa filanaynaa wax walba waa dhici kartaa laakiin wax oo hadda problem oo qaanuuni ah oo jira ma jiraan
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdixakiim maxamed axmed oo ah khabiir arrimaha sharciga ku xeel dheer oo degan magaalada london oo qadka taleefonka igu warramayey